deegaanka jaawo hoostaga degmada aceelbuur ee gobolka galgaduud ayaa dhowaan sameeyey horumaro la taaban karo oo ku saabsan adeegyada bulshada gaar ahaan dhinacyada waxbarashada dalada horumarinta bulshada ee talasama ayaa agab waxbarasho ku wareejisay iskuulka deegaanka jaawo taas oo si weyn ay u soo dhoweeyeen bulshada deegaanka qaar ka mid ah waalidiinta iyo macalimiinta iskuulkan ayaa u mahad celiyay dalada talasamo iyagoona tilmaamay in agabkani uu kaalin mugle ka qaadan doono tayada waxbarashada caruurta deegaankan
dalladda la yidhaahdo talasamo oo waxa weeye wakti ina gelisay wakti inay nala wadaagtay ay go'aansatay si sharaf badan waxa weeye waktiga ay nala wadaagto wakti badan iyo juhd badan ay kusoo bixisa maanta inta soo bandhigtay waxqabadkii iskuulka hoose dhexe jaaw inay geliyaan soo muujiyaan waxqabadkooda
dhankooda madaxda haldalada talasamo ayaa sheegay inay sii wadi doonaan taageeradooda waxbarasho deegaanada miyiga ah ee ku yaala gobolka iyagoona xusay in jaa uu yahay mid ka mid ah deegaanada mudan in lagu dhiirigeliyo kobaca waxbarasho uu sameynayo
ujeedka magaca talasamo waa dallad khayri ah aan faa'iido doon ahayn u dhaqdhaqaaqda horumarinta siiba waxbarashada reemiyiga aad baan u faraxsannaha saaka inaan maanta inaan iskuulkan jaaw soo gaarsiinay agabkan kuraasta iyo miisaskan ka kooban oo dee deegaankana baahi looga qaba weyn waxaan is leenahay waa waajibaadna saaraay iyo wax xaqna lakugu lahay markii deegaan ahaan iyo dadnimaba la fiiriyo haddana waxaan aad u dareemaynaa baahida iskuulkan ka jirta iyo dhammaan deegaano badanba inaysan intaanu ku filnayn laakiin sida la rabo wax kuma wada socdaan sidii la dhaafi waayaa wax ku wada socdaan insha allaahu ardada kaalimada gala weliba saddexda kaalin ee ugu horreysa ama fasal kasta kaalinta ugu horreysa ardada gashaa insha allahu dallada talasamo oo hadda alaabtaan idin keentay ayaa maalmaridooda bixi doonta diilaaynu
tillaabadan ayaa muujinaysa sida iskutashiga ah bulshada u horseedi karo horumar dhinac kasta ah gaar ahaana waxbarashada deegaanada ka fog magaalooyinka